السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo tobnaad ee kitaabka
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الناظم حفظه الله لي والفرار كبيرة إلا بحالات أتت ببيان بتحيز وتحرف أو كثرة لعدوهم من دونها الضعفان قتل الضعيف محرم إن لم يكد كالطفل والأشياخ والنسوان إلا بتبييت فذاك مخصص لعموم نهي بين الأمران ومحرم حرق النبات سوى الذي مد العدو كناصر معوان والحرب فيها الكذب والحرب فيها الكذب جاز وخدعة laa tastacin bilmushriki alkhawaani baabun fii axkaami tawalli cinda zaxf wuxuu baabu yahay jeedsiga iyo cararka la cararo labada ciidan markay kulmaan cararka axkaamta ku saabsan ayuu baabu yahay atawalli jeedsi ama carar cinda azaxfi labada ciidan markay isku soo durkaan carar waktigaa la cararo iyo axkaamta uu leeyahay iyo goormuu bannaan yahay goormuusa bannaanayn arrimahaasuu baabay ina tawalliya buu yihi jeebsiga iyo walfiraara cararkii kabiiratun waa dembi weyn ilaa bixaalaatin xaalado mooye xaaladahaasoo atad timid bibayaanin maca bayaanin caddaan lala qabo iyagoo cad yimid bitaxayuzin mooye yacni duman uu ruuxu u dulmayo ama uu ku biirayo koox kale wa taxarufin mooye xeelo dagaal aw kasratin ama badnaan mooye licaduwihim badnaantaasoo licaduwihim cadowgooda u sugnaaday badnaantaasoo min duunihaa sokadeeda ay ahaadeen addicfaani labadii laab labanlaabkii uu sokadooda yahay ayb halkaa wuxuu kaga hadlay wuxuuna yidhi in la jeedsadoo la cararo la daba jeediyo waa dembi weyn inay dembi weyn tahay qur-aanka iyo sunnada nebigu sal lla lay slam labadaba way tilmaamayaan qur-aanka alla subxaana wa tacala wuxuu yidhi waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizin ila fi'a faqad ba'a biqadabin min allah wama'waahu jahannam wabi'sa almasiir xaaladaha laga soo reebay waxaan ahayn ruuxii jeesado carara cadho ilaahay buu la noqday hooygiisuna waa naar meel loo ahaadoo loo noqdana ayada ayaa u baas lahaatay axaadiista nabigana sal lay slam xadiidkii abi hurayra ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen baa kutusaya nebigu uri sal lay slam ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dadka naarta ku halaagta ka fogaada wuxuu nebigu ku daray alfiraar yowma azaxf maalinta laysu soo siqo oo la kulmo ciidamadu kulmaan carar la cararo ayuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib marka inay dembi weyn tahay oo kabiiro tahay waa laysla ogolyahay sidaas qur-aanka iyo sunnaduba ay u tilmaameen xaaladaad jira loo ogolyaha ruuxu inuu carari karo xaaladahaasi waa saddex xaalo laba xaalo waxaa sheegtay ayaddaas ku jirta fii suurati alanfaal ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiatan ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar allah subxana wa tacala wuxu uhi dadka mu'miniintaahu haddaad kuwa kaafiriintaa la kulantaan zaxfan siqid yani ciidan badan ayagoo a idinkuna badan tihiin oo isu soo siqdaan falaa tuwalluuhum aladbaar dabooyinka ha u jeedinina ka cararina way maana waman yuwallihim yowmaidin duburahu maalinkaa ninkii dabadiisa u jeediyo carara ilaa mutaxarifan liqitaalin nin dagaal u xeeladaysanaya inuu yahay mooye aw mutaxayizan ilaa fi'a ama koox kale mid aadahayo u dulmaya inuu yahay mooye labadaa waxaan ka ahayn ruuxii u carara faqad ba'a biqadabin min allah wama'wahu jahannam taxarufka waxaa la yidhahdaa altaxarufu liqitaal waxaa laga wadaa almakiidatu fi lxarbi xeelo dagaal ayuu u cararaya bimacnaa waxa weeyaan wuu baxayaa wuxuu u baxayaa inuu soo rogaal aaliyo marka waa taktiik iyo xeelo dagaal buu dib ugu baxaya ee nin cararay maaha kaasi waa la ogolya inuu u jeedsado goobta uga baxo si uu yani waxa weyaan uu dagaalka weji kale ugu qaabilo taasi waxa weyaan waa xaalad la ogolyahay oo ruuxu jeedsan karayo midda labaadi waxa wey waa taxayuska taxayuska waxaa laga wadaa inuu koox kale oo muslimiintaa uu aado koox kale inuu ku biiro si uu caawiyo taana iyadana waa bannaan tahay xaaladaasina waa xaaladda labaad xaaladda saddexaadi waxa weeye waa markii cadowga ay ka hor jeedaan ay la dagaalamayaan uu ka badan yahay laba laabkood laba laabkood markuu ka badan yahay oo ninkiiba laba laba ruux wax ka badan ay kusoo hagaagayso marka iyadana way wuu carari karaayo ruuxu waa ka insixaabi karaya macana xaaladda saddexaad waxaa kutusaya aayadda qur-aankai alla yuri subxana wa tacaala al'aana khafafa allahu cankum hadduu alla idinka fududeeyey markii horaa waxay ahayd ruuxa muslimka ah ee mu'minka ah toban nin inuu ka cararo waa loo diiday toban nin waxay ka badan ah laakiin toban gaalaa inuu iska celiyo baa markii hore la jideeyey markaasaa la fududeeyey al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacf allah hadduu idinka fududeeyey wuxuuna ogaaday oo alle horay u ogaa inuu dhexdiinna bacfi ku sugan yahay fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibuu mi'atayn boqol sabraysa hadday idinka mid tahay laba boqoloo iyagaabay ka adkaanayaan haddii kun idinka idinka mida ay yihiinna laba kunoo iyagaabay ka adkaanayaan waxaa laga wadaa bimacnaha ruuxiiba labuu u dhigmaa markaa haddii tiradaasi labalaabka cadowgu ka bato markaasi takfiif baa jiro ruksaa la haystaayo waa la carari kara markaa saas man ruksaa la haystaa laakiin wixii intaa ka yar lagama carari karay ama ku siman macna ayib sidaasayna culimadu aayadda qur-aanka ay tilmaamaysaa maana ina tawalliya jeedsigii buu uhi walfiraara iyo cararkii kabiiratun waa dembi weyn ilaa bixaalaatin xaalado mooye xaaladahaasoo ata timid bibayaanin maca bayaanin cadaan lala qabo bitaxayuzin mooye ilaa xaalad taxayuz oo ruuxu uu koox kale u dulmayo o ku biirayo wa taxarufin iyo xeeladays yacni xeelad iyo makiido dagaal aw katratin ama badnaan mooye badnaantaasoo licaduwihim cadowgooda u sugnaato cadowgoodii baa ka badan badnaantaa uu cadowgoodu ka badan yahay oo min duunihaa sokodeeda ay tahay oy ka yar tahay addicfaani labadii dicfi ay ka yar yihiin min duuniha dicfaan macnaha waxaa ka wadaa labanlaabka labanlaabka ayaa ka yar kasrada haddii gaalada labanlaabkoodu uu kasradooda ka yaryahay markaa kama cararto laakiin hadday kasradu ay duuna dicfi tahay oo labanlaabkii ay ka yar tahay oo cadowga tiradiisiiyo dicfigiinna ma dhanna markaa markaasi lama carari karayo maanaa min duuniha kasradaa gaalada oo ay ka sokayso adicfaani labadii dicfi baa ka sokeeya labalaabkoodii baa ka sokeeya marka maxay noqonaysaa waa kasro ama labalaabkii ah ama labalaabkii dhaasisan labalaabkii ama labalaabkii dhaasisanta macnaha haddii laakiin ay labalaabkii ka hoosayso xaaladda iyadaa lama carari karayo maanaa aw kasratin oo licaduwihim usugnaaday taasoo min duunihaa sokadeeda ay ahaadeen adicfaani labadii laab oo macnaha waxa weeyaan tirada mu'miniinta ciidankooda markaa ku labalaabo baabu fi axkaami qitaali lkufaar gaalada la dagaalankooda axkaamteeda axkaamtaas ayuu baabu yahay qatlu daciifi muxaramun wuxuu baabu yahay waxaadhila qatlu daciifi midka tabarta daran dilkiisu muxaramun waa xaaraam waa mid la xaaraameeyey in lam yakid hadduusan dhagrin hadduusan xeelad iyo dhagar iyo shirqool uusan muslimiinta ku haynin katifli ilmaha yarkoo kale xaaluu la mid yahay wal ashyaakhi iyo dadka da'da ah والنسوان iyo dumarka xaaluu la mid yahay ilaa bitabyiitin mirid mooye in habeennimada la midho mooye fadaaka kaas oo miridhihi mukhasisun waa mid khasisaya licumuumi nahyin nahyi cumuumkiibuu khasisaya buyina waa la caddeeyey alamraani labadii arrin waa la caddeeyey wamuxaramun waxaa kaloo la xaraameeyey xarqu nabaati geedaha iyo nabaataadka gubidooda siwa ladii kii mooye madda kaalmeeyey alcaduwa cadowga kaalmeeyey mooye ka naasidin sida ka u hiilinayoo kale micwaanin oo kaalmayn badan waalxarbu dagaalkii fiihaa dhexdeeda alkidbu beentii jaaza waa bannaanaaday wa khadcatun khadeecana waa bannaan tahay laa tastacin ha kaalmaysanin bilmushriki gaalkii ha kaalmaysanin alkhawaani ee khayaanada badnaa ayib oo meesha kaga hadlay beydka hore dad shareecada islaamka marka la yidhaahdo markay dagaalamayaan cadowgooda muslimiintu aan la ogolayn in la laayo leanna muhiimadda saan horeba usoo tilmaanay islaamku ma aha inuu ruuxa u dilayo bimacnaa ruuxani mabda' gaalnimo ah buu wataa oo xambaarsan yahay keliya loo dili maayo laakiin waxaa loo dilayaa markuu mabda' gaalnimadaa ku darsado inuu xaqii dadka ka hor istaago sidaas maana xaqii inuu ka hor istaago haduu yihahdo aniga tayda waa iska xirsanaya oo isma islaamayo markaasi waxay noqonaysaa laa ikraha fi ddiin caqiidada ruuxa laguma qasbo ilaahay subxaana watacaala caqiido ruux lagu qasbay shareecadiisu ma ogola waxaa la leeyahay ruuxii ha noolaado laakiin xukumka shareecada islaamka iyo dawladdiisuu ka hoos noolaanaya waa kaan soo marnay dimni iyo mucaahad iyo halkaasuu gelaya laakiin marka lala dagaalamaya waxa weeye waa marka uu awood leeyahay awooddiisiina uu xaqa iyo tawxiidka ku hor istaago dadkiiyo xaqiina uu kala dhex galo ou diida xaqu inuu dadka gaadho markaasaa si looga wareejiyo oo dadkii xaqu loo loo loo kala dhexbaxo ayaa markaasi lala dagaalamaya macana marka dad baan la ogoleyn in la dilo xaaladaasi dagaalka lagu jiro waxaa ka mid a ruuxa tabarta daran ee markaasi wax dhagar iyo shirqoolana aan muslimiinta ku haynin aanan dagaalami karin cid dagaalantana aanan ahayn oo dagaalamaynin sida haweenayda iyo caruurta iyo dadka da'da ee duqaytida ah waa dad aan dagaalamin wa dadka maalan ruhbaanta ah ee sidoo kaleeto duurkooda iskaga cibaadaysta adduunyadaba ka go-ay nasaarada kuwooda ruhbaanta iyo kaniisadaha iskaga jire ehel adduunyaba aan ahayn baa la heli jiray hadda ma aqaano si loo heli kuwa noocaasoo kaleeta iyo dadkaasi lama laayo lama laayo macna ayib kuwa inaan la leynayninna khilaaf kama jiro waa la isla ogolya axaadiista nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh qaar ka mid ay tilmaantay sida xadiidka muslim iyo bukhari ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni cumar nahaa rasuulu lahi sal ly slam can qatli nnisa'i wasibyan nebigu wuxuu reebay dumarka iyo carruurta in la laayo abu daawud iyo nasaa-ina waxay soo saareen inuu nebigu yidhi qul likhaalidin khaalid waxaad ku dhahdaa farrin buu far khaalid walid wa laa yaqtulanna imra'atan walaa casifa yuusan dilin haweenay dumar yuusan dilin macna haweenay yuusan dilin walaa casiifan ajiirna yuusan dilin ajiir bimacnaa dadka la shaqaalaysto dadka la shaqaalay iska shaqaalaha iska danlaydahe iska adeega ee dadka u shaqeeya jaariyadaha iyo ee ragga ah ayagana yaan la layn dadka u shaqeeya macnaha waxa way waa dad iska calooshooda isaga shaqaysto oon muhiimado kale lahayn oo aan hub qaadin oon muslimiinta la dagaalaminoo halayna way dadkaana macnaha ayib khaadimka waxaa kaloo sugan nebigu sal alay wasalam ghazawaadka qaarkood ama duulaamada qaarkood ayaa wuxuu arkay haweenay la dilay oo dadkii la dilay meesha ka mid ah markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam maa kaanat hadihi lituqaatil tani ma ahayn mid dagaalamaysa ma ahayn mayna dagaalamaynin bimacnaa wuxuu nebigu inkirsan yahay maadaama ayna dagaalamaynin in la dilo allahuma dadkaa la sheegay haddii ay dagaalka soo galaan kuwii dagaalamayay bay la xugum noqonaya oo haweenaydu haddayba ciidantoo dagaalamaysa dee markaasi waxa weeye raggay lamaysaa markaasi macana ayib kadalika dadka da-daa iyo waa la mid caruurta yararkaa iyo dadka aan tilmaanay oo dhan isku mid weeye lama dilayo lamana laynayo allahuma hal xaalaad buu soo reebay haddii amin habeennimo alla galo oo amin habeennimo alla weeraro oo markaasi la kala saari kari waayo carruurtii iyo dumarkii iyo raggii sidaana ay dumarkii ama carruurtii wax ku gaadho xaaladda iyadii waa iska xaalad daruuro ah oo macnaha waxa weye way sugan tahay bukhaari iyo muslim waxay soo saareen min xadiidi sacd bni jusaama wuxuu yidhi nabiga sal ly waslam waxaan weydiiyey can iddaar min almushrikiina yubayituun degmo gaala deganta oo habeenkii la mirayo ciidamadu habeenkii gelayaan fa yusaabuu min daraariihim wa nisaa'ihim markaasaa waxaa wax la gaadhsiinaya dumarkoodii iyo carruurtoodii looma qastin laakiin mugdigaasaa keenaya iyo dee dagaalka meesha ka dhacay ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam hum minhum ayagay ka mid yihiin buu nebigu sal lay slam hum minhum yani maadaama aan loo qastin oy sidaasi ku dhinteen oo sidaasi macnaha ay ku tegeen ayagii dhintay bay la xogay laakiin haddii la kala saari karayo la kala sooci karo khaasatan dagaalku uu maalin yahay uusan yani haweenimo iyo mirid ahayn markaasi wax xaraam oo dumarka iyo dadka carruurta iyo danlaydaasi lama laynayo macnaha sidaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici abu xaniifa iyo jamaaca ahlulcilmiga ka mid a wuxuuna yidhi marka xaaladaasi ay miriddu keento waxay khasisaysaa nahyigii caamka ah oo nahyiga caamka muxuu yahay nahyiga caamkii waxa weeyaan dadka aan hadda sheegnay dilkoodu waa xaaraam waana mamnuuc nahyi caama ku soo arooray xaalad baa laga soo reebay oo ah xaaladda la miro marka xaaladani waa xaalad xadiidkeedu waa mukhasis nahyigii caamkaa buu khasisaya waa ka soo reebaya macnaha oo xukunka loo siinaya macnaha kadib wuxuuna yidhi beydka saddexaad waxaa xaraama marka la dagaalamayo in la gubo nabaadka geedaha leanna waa fasaad fasaad waay allahuma inay dani keento mooyaane ayib oo goormuu noqon karaa maalan maalan geedku wuxuuna yidhi hadduu yahay mid kaalmo u ah cadowga oo u hiilinaya gabaad buu yahay maalan saad iyo saxiibaa ugu jirta maalan geedku hadduu u yahay gaalkii uu kaalmo u yahay cadowgii lala dagaalamayay geedkaa markaa waa la goyn karaya macnaa waana la gubi karaya laakiin haddii uusan u ahayn in geedaha layska gubo maaha saas maana saasuu ka wadaa waa tii aayadda qur-aanka ah maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illah waliyuqziya alfaasiqiin haddii gaaladu macnaa wax way geedaha la gubayo iyo waxaasi ay nooc qalbi jaba ku keenaya ama argagax ku keenayo dhibayo markaas dagaalka lagu jiraay taasi waxa weye waa nooca dagaalka ka mida macnaa waana la sameeya waa la sameeya waa wax jiro yani caalamka o dhan baa sameeya caalamka o dhan ayaa sameeya lakin asal ahaan waxa weeye wixii aan markaasi maslaxad dagaal ku jirin hanti iyo geedo iyo dhul iyo ah lama fasaadinayo markaa lamana gubayo maanaa saasa asal ayib wuxuu kadibina yidhi dagaalka marka lagu jiro dagaalka marka lagu jiro dagaalka been baa la sheegi karaa waxbaana la khadeeci karaa khadeeci kara leanna kama fi saxiixayn min xadiidi jaabir bin cabdillah nabigu wuxu uri sal lay slam alxarbu khadca aw khudca dagaalku sidiisaba waa khadeeco yani waxa wey waa laskhadeeca oo dagaalka waa waa waa waa macna waxa weeyaan sidiisaba waa shirqool kolba waa ciddii laga ilhelo wa marka khadeeco iyo wax isdabamarin iyo taatiig iyo waxdejin iyo makiido iyo dagaal waa sidaas isaba ayib culimada dhexdeeda iskuma khilaafsana dagaalku inuu khadcayo ninka kaa soo horjeeday dagaalku idinka dhexeeya nabadiba aan idin dhex oolin ballan iyo cahdina aan idinka dhexaynin isaguna wuxuu si kasta isugu dayaya siduu kaaga rayn lahay adiguna waa inaad si kasta isugu daydo saad isugu rayn lahayd macana ayib waxaa asaxay oo nabiga ka asxay sal lay slam kaa fi saxiixayn min xadiidi ummi kaltuum bint cuqba rasuulku rakhasa fi lkadibi fi alaat saddex arrimood nebigu wuxuu rugseeyey in been la sheegi karo saddexdaa arrimood waxaa ka mid ah dagaalka dagaalka saas maana ayib waa nooc makiidada ka mid ah marka waa la rugseeyey dembi ka imaan maayo maxaa yeelay yani waxaa loo ruqsaynaya liannahu yani yuxaqiqu maslaxa mucayana asalka kadibku waa been waa waa xaaraam laakiin marka waxaa loo ruqseeyey maslaxo ka weyn buu xaqiijinaya saddexda goor ee la baneeyey beentaba saddexdaba maslaxo weyn baa ku xidhan macnaha tanaa ka mida marka ayib baydka ugu dambeeya shatrigiisa ugu dambeeya wuxuu kaga hadlay masale fiqiya oo muran badani culimada dhexdooda oy ay macnaha isugu khilaafsayihin si aad isugu khilaafsan yihiin waa masalada ah markaad dagaalka lagu jiro ood la dagaalamayso gaal la dagaalamayso cadow ishaysaan gaal kale ma kaalmaysan kartaa gaal kale ma kaalmaysan kartaayoo dagaalka ma kula geli karaa ama sidaad isugu xidhan tihiin ama kaas aad islaynaysaan baa laga yaabaa iyo isaga inay cadaawad kale ka dhaxayso oo xurguf hoose ka dhaxayso inuu dagaalka kula galo u diyaartay ma kaalmaysan kartaa marka masaladaas uu kayu macnaha iyuu ugu dambaysiiyey baabka hore masalada marka waa masala khilaafiya masale khilaaf aday ka jira weye oo fuqahadu isku khilaafsan yihiin xadii kusoo aroor dhowr xadiid baa kusoo arooray xadiidka ugu xoog badan waa xadiidka saxiix muslim ku yaalla min xadiidi caaisha waxay tihi caaisha rasuulka sal alay slam carada calayhi mushrikun aljihaada macahu maalintii beder bay maalintii beder nabigoo jidka sii hayoo sii socda baa nin mushrik ah oo weliba nin lagu yaqaanay dagaalyahanimo oo aada u dagaalamo geesi ah buu ahaa intuu ka daba tegey buu ka codsaday nabiga sal lay slam inuu dagaalka la galo markaasaa rasuulku wuxuu ku uhi sal lay wasalam tu'minu billahi warasuulih ilaah iyo rasuulkiisa ma rumaysanta maya bu markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam irjic falan astaciina bimushrik kac iska noqo buuhi anugu gaal kaalmaysan maayo kac iska laab adeegka uu soo gaabiye mar labaad buu kusoo noqday markaa uu iska tegey malaha ninka waxaa carabta waagaasi raggii jiray dagaal la gelayo oo qowmkiisu gelayo oo uu ka hadhay baa ceeb ku ahaan jirtay marka ragga nabiga la socdaaya iyo ninkani waa isku tal waa dad wada dhashay raggii la dhashay baa dagaal u socda inuu ka hadho dagaalka uusan ka qaybgelin baa dhibaysa marka saasuu marka uga qaybgelaya mar labaad buu nabigu kusoo noqdo wuxuu yidhi inaan dagaal ugula galaan raba raggaas ilma adeerada iyo adeerada iyo waan wada dhalanay ka hadhi maaye dagaalka igu fasaxday war ilahi rasuulka marumaysantaan may kaciska noqon fa ini laa astacinu mushrik u waayey bu wuxuu yidhi ilahi iyo rasuulkiisaan rumeeyey marka jaaydaas gal baan yidhi dagaalka marka olu dagaal la kari laayaayo shahaadadayda dagaal u rabo aduga wax laga yaabo ma ayb masalada marka axaadiistaasa kusoo aroortay waxaa marka fuqahadu waxaana qaba inaan la kaalmaysan karin imaam axmed iyo jamaaca culimada ka mid ah jamaahiirtooda iyo badankood waxay leeyihiin yani fuqahada badankood waxay leeyihiin waa la kaalmaysan karaa hadday xaaja iyo daruura timaado laakiin shuruud bay ku xidhayaan shuruud adag bay ku xidhayaan oo waxay leeyihiin shuruudtaa ka mid ah gaalka markaad kaalmaysanayso waa inuu ra'yi wanaagsan ka qabo muslimiinta iyo islaamka waxaa ka mid a waa inuusan kaa xoog badnayn oo de hadduu kaa xoog badan yahay berrita markuu intuu dagaal kula galo kaa aad ka takhallustaan sooadi kugu soo jeesan maayo waa inuusan kaa xoog badnayn waa inuu taxta amrika yahayo markaad doonto aad saari karto markaad doontona aad adeegsan karto hadduusan amarkaagaba ku shaqayninu isagu brograamkiisa iyo qorshihiisa wato maya shuruudo noocaasoo adag bay dhigayaan culimada qaarka qaba waa la kaalmaysan karaa xaaladda daruura iyo xaaja timaado shuruuday dhigayaan axaadiis bayna daliishanayaan laakiin axaadiistay daliishanayaan intaan arkay waa daciif ma sugna xadiiska sugani waa xadiidka uu nabigu uri sal lay slam gaal ma kaalmaysanayo ayb qatlu daciifi midka tabarta daran dilkiisu muxaram wey in lam yakid hadduusan makiido iyo hadduusan dhagar samaynin shirqoon iyo dagaal hadduusan muslimiinta la galaynin ka tifli oo kale ilmaha yarkoo kale iyo wal ashyaaqi dadka duqaysida wanniswaani iyo dumarkao kale ilaa bitabiyiitin miridba mooye ilaa mirid sababteed in laguba dilo mooye mirid habeenkii la galay oo habeenkii dagaal dhacay macna fadaaka kaasi mukhasisun wey tabyiidkaasi mukhasisun wey mid khasisaya licumuumi nahyin nahyi caam ah oo nahyiga ku soo arooray in aan caruurta iyo dumarkiiyo la dili karin nahyiga caamka ah waxaa khasisaya xadiidka tabyiidka kusoo arooray oo xaaladaas tabyiidka iyadu kuma jirta waa laga soo saarayo iyada xukun kale leeda waa banaantay mana buyina waa la cadeeyey alamraani labadii arrimood waa la cadeeyey wa muxaramun mid la xaaraameeye wey xarqu nabaati nabaataadka guridooda nabaataadka waxaa la mida guryaha waxaa la mida maalan hansiga xoolaha waxaasoo dhan baa lamida siwa ladii kii mooye madda kaalmeeyey alcaduwa cadowga u kaalmeeye mooye nabaad iyo geedo markaasi cadowga kaalmo u ah mooye ka naasirin sidoo mid hiilinaya oo kale xaalu la mid micwaanin oo caawinaya micwaanku waa bimacnaa caawin badan gacan siinaya geedku waa iska jamaadaad oo gacan loo bixiyo laakiin waxa weeyaan yacni maslaxa ugu jirto tiridda geedkan meesha uu ku yaallo baa cadowgaaga maslaxa ugu jirto marka geedka noocaas o kale waa laga talis karaa walxarbu dagaalkii fiihaa dhexdeeda alkidbu beentii jaaza ayaa bannaanaaday wa khadacatunna way bannaanaatay in la khadeeco laa tastacin hakaalmaysanin bilmushriki mushrika hakaalmaysanin alkhawaani ee khayaanida badan maxaa yeele cawraadka muminiinta aamin loogama ah cawraadka muminiinta munaafiqiinta wuu ilahay ku yidhi munaafiqiintii wuu ilaahay ku yidhi allah idinka reebay fasabatahum waqiila qucuduhu maca alqaacidiin leanna ruuxa hadduusan bislayn xataa munaafiqa safka ku dhex jira fasaad inbuu ku geysanaya low kharaja fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan ahaayeen ayagoo fitno idinla raadinaya wa fiikum samaacuuna lahu qaar nadan badan oo iyaga dhegaysanayana waa idinka mid marka haddii munaafiqii safka ku tiri bal leeyahay raaci buu idin raacayo safka fasaad badan buu gelinaya gaal ka war soo kama sii xabso saas maana marka waxyaalo badan baa la firinaya shareecadu markay arrintaas ay leedahay macna ayib baabun fi axkaami alghaniimati wa taqsiimiha wuxuu baabu yahay haniimada axkaamteeda iyo qaybinteeda haniimadu waa xoolaha ay muslimiintu dagaal ku qabsadaanoo cadowgooda ay ka qabsadaan ayaa la yidhaha والأربع أفر والأربع أفر في الأخماس الخمسيالك عند غنيمة غنيمة أكثر limuqaatiliina bay u sugnaateen afartaasi dadkii dagaalamayay u sugnaadeen biawbaxi biawbaxi tibyaani caddayn teeda ugu cad bay ku sugnaadeen waalkhumsu khumuskii yuqsamu waa la qaybinayaa kamsatan baa loo qaybinaya fi nafsi baana lagu qaybinaya zid waxaad ku siyaadisaa arrinkaa sahmu nebiyi nebiga saamigiisii qaybtii nebigu liman cid bay u sugnaatay kalaa raacay nebiga bizamaanin zaman ahaan ku raacay zaman ahaan yani waktiga xaggiisa nebiga ka soo raacay manaa meeshiisii jooga ummadda xilka u hay naflulhaniimati haniimada siyaada siinteeda tawfiirkeeda iyo siyaadadeeda in la siiyo saabitun mid sugan waya biadillatin adilla mid ku sugan waya uma kadibna assafiyu xulkii xulkii doorka ahaa isaguna saabitun way kilaahumaa labadoodu nafsaani laba nafs way laa nafla siyaabasiin ma jirto ilaa bacda khumsin khumuskii gadaashiisa mooye laa tasid ha ziyaadinin fi nafli siyaabasiinta can ulutin can ulutin ulus ha ka ziyaadinin saddex meelood meel binafsin nafs bay ku sugnaatay arrinkaasi daani oo dhow laakiin waxuu kaga hadlayaa xoolaha iyo baadbeydka ka dambeeyaba wuxuu kaga hadlayaa xoolaha lagu qabsado ee muxuu aha dagaalada oo cadowga laga qabsado xoolahaasi axkaam badan bay leeyihin axkaam badan bay leeyihiin wuxuu leeyihi haniimo iyo say buu kala qaadi doonaa baabab ka dambe say buu kaga hadli doonaa baabkan inta ku xigana haniim buu kaga hadli doonaa haniimada waxaa la yidhaahdaa waa wixii gaalada dagaal lagaga qabsaday cadowga dagaal lagaga qabsaday baa haniima la yidhahda ayb sidee loogu talinaya wy xolahaasi waxaa loo qaybinayaa shan meelood shanta meelood afar ka mid ah waxaa iska leh ciidankii dagaalamayay ciidanka dagaalka galay iyo saraayaadkiisa la xidhiidha ciidamada ku xidhan ayaa iska leh afar meelood meel iyagaa loo qaybinaya waclamuu ana maa hanimtum min shayin waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu khumus ilahay baa labahay walirasuulihi walidilqurba khumus markii la yidhaahdo arbacatu akhmaas baa labado arbacatu akhmaaskaasi waxaa iskale ciidankii baa iskale saas macna ayib arbacatu akhmaas macnaha arbacatu akhmaas waxa weeye shaygii oo shan meelood loo qeybiyey afar ka mid a la israacinaya arbacatu akhmaas waa meel ka midana meesha soo hadhayna waa khumus khumuskaasi axkaam buu yeelan doonaa arbacatu akhmaaskana waxaa iskale ciidankii baa leh ayib qur-aankaasaa u sheegay garanay afar meelood in ciidankii dagaalka ku jiray la siinayo khumuska soo hadhayna meesha shanaadee soo hadhay waay see la yeelaya khumuska soo hadhay waa laisku khilaafsan yahay qaabkii loo qaybin lahaa laakiin aayadda lafteedaa tilmaantay oy ku cadday faana lilahi khumusahu walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil soma saas yani kuwaasaa loo qaybinaya bimacnaa isaga laftiisii baa waxaa loo kala dhigayaa shan meelood meel waxaa la yidhi ilahay baa leh meelna rasuulkaa iska leh meelna rasuulka qaraabadiisaa iska leh meel kalena agoontaa iska leh meelna waxaa leh masaakiintaa leh meelna waxaa la dadka socotada ee sahayda u baahan saasaa loo qiimi meel ilaahay baa leh oo markii khumuskii soo hadhay oo afarta laga bixiyey markii la qaybiyo ilaahay baa qayb leh taasaa laga doodaya haddana ilahay wax dhan buu wada leeyahay maxay tahay meella lilahi khumus culimada qaarkood waxay leeyihiin faana lilaahi khumusahu waxaa loo keenay oo magaca ilahay in la barakayste laakiin qayb ilahay meel loo dhan hayo laakiin tabaruk magaca rabbi subxana watacaala qolana waxay leeyihin faana lilaahi khumusahu waxaa laga wadaa qaybta ilaahay baa la laleeyahay waxa weeye waa qaybta loogu talagalay masaalixda iyo danaha guud in lagu qabto sida loo sheegay bay ku jirtaa laakiin ilaahay subxaana watacaala uma baahna idinkii qaniyadiina idinma baahne waxaa loogu talagalay masaalixda iyo danaha caamka in lagu qabto qayb waa qaybtaas qaybta labaadi waxa weeyaan rasuulka iskale oo wuxuu nabigu sal lla lay slam intuu noolaa uu isticmaali jiray duruufihiisa iyo danaha reerihiisa buu nabigu isticmaali jiray salawatu rabbi waslamu caleyh walirasuuli lawl walidil qurbaa waa qaraabada nabiga sal lay slam oo banu haashim iyo banulmualib labadaa qoysoo nabiga reerkiisii abaale maadaama iyaga sakadii laga qaliyey waxaa laga siinayaa haniimada agoontaa iskale qaybta kale masaakiinta iyo dadka socotada sidaa waxaa ku tegey alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo axmed saas way macna ayib marka haniimadii saasaa loo kala qaybiyey wuxuu yihi wlkhumsu yuqsamu khamsatan binafsi khumuskii baa shan meelood loo qaybinayaa nafka aayaddu siduu ku yimi kadibna wuxuu yihi sahmiga nebiga waa garanay fa ana lilaahi khumusahu garanay walirasuuli rasuulku intuu noolaa isagaa iska lahaa markuu rasuulku dhintay see la deeganaya way wuxuu yidhi sahmu nabiyi liman talaa bizamaani nebiga qaybtii uu qaadan jiro haniimada ku lahaa markuu dhintay kadib nebiga ciddii raacday ee booskiisa joogtay baa iska leh bimacnaa madaxa muslimiinta madaxa muslimiinta matala madaxweynaha xaakimka meliga dadkaasaa macnaha ku tasarufaya khumuskaa rasuulku uu qaadan jiray laftiisa khumuskaa laftiisa ummaddu dib ugu soo celin jirta xadiis saxiixa ku suga nabigu sal lay slam inuu yidhi haniimadiinna kuma yihi waxaan khumus ahayn waalkhumusu marduudun calaykum khumuskiina idinkum adin dib idinku soo celinaya khumuskiina idinku maa idinku socelna maxaa yeele sayda ayaan u tegi doonaa ayuu nebigu sal lay slam khaas u ah khaas u ah qaybdo kale la wadaag waa jiraan laakiin yani ciidanku lama wadaagay tan laakiin iyagoon buu haddana dib ugu celinaya nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu isagii dhinto marka ciddii meeshiisa joogta oo muslimiinta hogaaminaysa ayaa marka iska lebale maana ayib waxay ku sugan xadiidka kutusaya arrintaasi musnadu axmed buu ku sugan yahay iyo sunan abi daawuud can abi bakr sidiiq abubakr sidiq baa laga warinayaa wuxuu yidhi abubakar ina allaha idaa acama nabiyan acma nebi hadduu ilaahay quudiyo uma qabadahu allahu kadibna ilaahay uu nebiga oofsado jacalahu liladii yaquumu min bacdihi nebigaa wixii loo yeelo ilaahay u xukumay waxaa loo yeelaa markuu nebigu dhintay kadib midkii booskiisa joogay oo xilkii u hayay ummadda u hayay kaasay markaa ku wareegaysaa buu yidhi abubakr sidiiq radi allahu canhu yani shaahid buu leeyahay uu leeyahay oo saxiixa ayib kadibna wuxuu ka hadlay waxa la yidhaahdo naflu lhaniima nafliga waxa la yidhahda ninka hogaanka muslimiinta ee markaasi ama ciidanka hogaaminaya ama imaamka caamka ba ciidanka qaar ka mid a buu wuxuu siinayaa wax ka siyaadsan haniimada haniimadii marka la qaybiyo oo ciidanku waxay lahaayeen la siiyo khumuskii isagu uu qaybinayey khumuskii isagu uu qaybinayey buu ciidanka qaar markaasi yacni si xilkasnimo ah ama si xeel dheer u dagaalamay ama yacni qabtayba camal siyaada a qabtay dad noocaasoo kale waxaa jira uu siin karo siyaado siin karo imaamkaa siin karay xagee buu ka siinayaa haniimaduu ka siinaya saas maana ciidanku waxay qaadanayeenna way la wadaagayaan siyaadadaasina waa u dheerta siyaadadaa imaamka uu bixinayaa marka la yidhaahdaa nafli la yidhahda nafli baa la yidhahdaa imaamkaana bixiya dadkii isagu markaa uu garto is yidhahdaa wallahi waa mudan yihiin oo wax dheeraaday dadkani qabteen dadkaasuu macnaha siin karaya ayb sunan abi daawuud bay ku sugan tahay min xadiidi xabiibi muslim alfihri wuxuu yihi rasuulka ana rasuul lahi sal ly slam kaana yunafil rubuca min asaraaya bacda alkhumusi fi lbida- fi lbada- fi lbidaa في البداءة ويمثلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة آه. طيب سرايات قواعدا كيا أو مهمات معينة الله ديره مرنا مركا عيدا كوسي صعدا ودولان كوسي صعدا مرنا انتو مهمات دي تسود بطيب وعيدا كوبردون وهي وصول نقضي إمامكم مركا لبدا الزور hadduu marka ciidanku sii socdo uu rag diro wuxuu siin jiray siyaado ah afar meelood meel buu siin jiray marka la soo noqdo oo ciidanku soo gudoomo hadduu rag muhiimad u dirana raggaa wuxuu siin jiray saddex meelood meel buu siin jiray oo ka siyaadsan haniimada xigmadda ku jirta maxay tahay bimacnaa waxay leeyihiin markuu ciidanku sii socdo ragga la dirayo maalan sariyo inta la diray ka sii horaysaay sariyadaas cabsida ay qabto iyo khatarta ay la kulmi karto way ka yar tahay khatarta ay la kulmi karto ciidankiioo soo dagaalamay oo soo noqday sariyo laga la dirayoo markaa ciidankii meeshuu ka yimi oo meel kale loo diray ama cadowgii dagaalkuba dhex maray muslimiinta loo diray khatarteedaa ka badan tii hore tan dambaa khatar badan maadaama tan dambe ay khatar badan taha loo siyaadiye marka oo waxaa la yidhi biqadri ulus buu nabigu siyaado siin jiray ta horena biqadri rubuc buu nabigu siyaado siin jiray salawatu rabbi wasalam caleyh saas macna macnaa kaana yunafilu rubuca min asaraaya bacda alkhumis ay bacda takhmiis marka la qaybiyo haniimada kadib ayuu siin jiray sariyadii uu diray fi lbadaa'ati bilowga hore socodka hore lasii socdo rubuc buu siin jiray marka soo noqodka hadduu sariyo dirana wuxuu siin jiray ulus buu siin jiray nabigu sal l oo siyaado uga dhigi jira maanta siyaadowga siyaado u siin jiray tawfiirkaas siyaado siintaasi imaamku uu bixinayaa inay bannaan tahay waa la isla ogolay ayib xaggee laga bixinayaa siyaadadaasi dadka khaaskaa la siinayaa waxaa laga bixinayaa isla qaniimada laga bixinaya waxaase qaniimada laga bixinayaa markii la qaybiyo kadib ayib maxaa yeelay بعد الخمس هو كان حديث هذا الخمس بعد الخمس أي بعد التخميس مركي غنيمة الخمس أيضا وأفرتي خمس أفرتي أخماس عيدا كالنسي خمس كالصهري أي مركة كبد حين يوحي السيادة يوحي كردين أي مركة كاركول أو مصرايا كاركول أوسينا يوم فاسنا طيب تجيبوا إليه نفلقات النسك كسبين نفلقات nasku ku sugan waxaa kaloo isagana naska ku sugan oo iyagana xadiidka ku soo arooray ha intaan lataa u gudbin waxaa mudan inaan iyadana xusno saan u sheegnayba nafliga iyo siyaadasiintu waxay imaanaysaa markii qaniimada cid walba xaqeedii la siiyo la gaadhsiiyo sida xadiidka macn bnu yaziid fii sunan abi daawuud uu kutusayo sana saxiixa kusoo arooray nabigu wuxu sal lay sl laa nafla ilaa bacda alkhumus qaniimada markii la qaybiyo kadib unbuu nafli jiraa iyo siyaadasiintu laakiin haniimadii way isku dhex jirta maya masalada kaleeta uu inoo sheegay waxa weeyaan waxaa iyadana sugan oo nas ku sugan waxaa la yidhahdaa assafiyu safiga waxaa la yidhahda rasuulku sal alay waslam markii haniimada lasoo ururiyo oo laysu keeno wixii lasoo qabtay ayaa wuxuu wuxuu xaq u lahaa oo rabbigii u jideeyey inuu isagu wax ka doorto oo wax kala baxo hadday haniimo tahay masalan ama dumar ama xoolo ama waxbay yihiin waxbuu ka dooran jiray intaa uu marka la baxayee dooranayo ayaa la yidhaahdaa asafiyu la yidhahda asafiyu baa la yidhahdaa saas way macana ayib xadiidkeena waxaa wariya abu daawuud min xadiidi yaziid ibni cabdillahi ibni shakiir wuxuu yidhi mirbad meesha la yidhahda ayaan joognay nin baa u yimid nabiga sal alay slam ninkaasoo tiyihiisu basaasan yihiin ayib ninkaasoo gacantiisa ay ku jirto nin baa yimid timo basaasan gacantiisana ku haya yani idiin idiin macnaha harka oo guduudan markaasaa waxaan ku dhihi bu uhi kaanaka min ahli lbaadiya warnihi waxaad moodaa inaad reer baadiye tahay ood baadiye ka timi markaasaa wuxuu hi ajal ha baadiyan hay bu baadiyan kasoo jeeda وكذا وحن نريد نناولنا هذه القطعة القديمة التي بيد في يدك يعني هرجا إذين تقلها عندها هذا كتير النوت يبنلوه مركان في النوت يبنلوه هرجي مركان فرنيضة وحا كفرا من محمد رسول الله إلى بني زهير بن وقيش وعاقبا وحي كسعتا محمد في رسول الله غير كغير بني زهير إلى بني كسعتا إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم القمص من المغنم مغنم وسهم النبي الصفية أنتم آمنون بأمان الله ورسوله وراغب صاصة حركة كقرة آه. وراغب محمد بن كقرة قرارك محمد بن سوي وحين قصة أطع وراغب غيرك غير بني زهير ليلة وإليه وراغب وحا كقرا حضار قرتان الحق لغو أبونا إنه سنتر الله مويه محمد الرسول في إله إنه يهدو كرتان صلاتنا آد في حسان وصفع عن كتان سكبنا آد في حسان وحي آد عدو كغن ميستان ما آد صنرات ماشي في بحسان انت كان إذن قالوا دعيرا قال كلام نبي السهل جيسي قيبتي في حلق أهيدنا آد بحسان انت هباد يشان آمن باسيين إله إيا الرسول كيسا أمان إذن سيئي ساسا بقرأ markaas waxaan idin yiri waraaqdii markaan xaraji ka akhriyay meesha wixii ku qornaa waxaan idin man kasaba laka hada alkitab war quraanka ayaan ku qoray baan nimay markaas wuxuu yiri rasuulullaahi baa ii qoray sallallahu alayhi waa mid badiyay si nabiga uu yiri sallallahu alayhi wasallam quraanka uu nabigu u sameeyay kadibna reerkooda iskaga noqday reerkooda iska jooga marka maalin buu isagoo saaxiibu saxaabada ka soo duulacay إلا وراقان يوحى لغو قرمين هيسانين أما هرقاس واحد لغو قولي تشري أما لفحة لغو قولي تشري أما دقحانتا لغو قولي تشري صفي معنا أما الواحدة وحضر لغو قولي تشري معنا حديث كاتمك واحد يسوغل مركا وسهم النبي الصفية صادق هنا دليل كواكا يعني واحد لغو قوقع فرشو أيها كثير شري طيب كل خيبر غنيمة غنيمة لي وكلت والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع جدتك قفرك صفية صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الباب واحد. طيب حديث كان في مكة واحد علمه قباني يعني النبي قد تريه إنه أرنتا في خاص واحد النبي قد تريه خاص واحد النبي قد قداشي سمرض النبي بقولي ولي بس كتبا بيان مرحلة المسلمين تهو قامين يمعي لها الصفي واحد على ملك الصفي خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول تقول لنتينا الصفية هذا هو حرمة صافي معنا انت لو صفية لمثل وحرمك والأربع أفرتي والأربع أفرتي الأخماس الخمسيالك عند غنيمة الغنيمة أكثر لمقاتلين قوة دقالما يا أيو أصلنا لي أربعة أخماسة بأوضح التبيان عبين مدة وعد والخمس خمسكي أربعة أربعة أخماس أفر قيبون هل كانت تتك خمسكي صحري يقسم ولا قيبين إسجل خمسة بالله قيبين يا بالنص آيات القرآن تشك زيد واحد كذي يا رجال سهم النبي نبي قيسي وخمس كقلعة لمن عب أصل هذه السهم جاسي فلا راعي بزمان أي في زمان حيث النبي هي لنتي أمضى وقتك أوهي وقتك أوهي كعاصة له مفلوم غنيمة غنيمة سيادة سنتك غنيمديس wax ka siyaasan wixii uu qaniimada ku helay wax ka siyaasan siinteedu saabit waa sugan tahay biadillatin bay ku sugan tahay ciidanka qaarkii in wax dheeraada la siiyo uma kadibna assafiyu xulkii iyo doorkii nebiga uu lahaana saabitun isaguna waa sugan kilaahumaa labadooduba nafsaani laba naswa oo labadee ah nafliga iyo safiyiga labadu laa nafla wax siyaada siina ma jirto إلا بعد خمس إلا بعد تخميس خمسين يقيم تغنيمة جراش هذا مويه سيادة سنة غنيمة يوم قيبين بعد سيادة مكين كرا إمامك مضحين كرا لا تجدها زيادين في النفل سيادة سنة تبح هذا عن ثلث صدح مراد مالها كسيادين بالنفس نفس حال أو كسرية عرين كاتب نفس كاتب دال لو حديث دو أي كسرية هاي وقولا مثلا وقولا بمعنى هذين من إيمان كل إمام كأيو فقالك مسلمين تو سياب السين كرعيرا كقاتي سيابه وحشرت يا إنه كبضا من صدح ميلات مال saddex meelood meel xaggee loo daliishanaya leanna nabiga sal lay waslam intuu nafli bixinayay lama hayo wax ka badan saddex meelood meel asalkana haniimada in laysku leeyahay oo loo isleeyahay asal ah naskan khasisay marka ee nafliga sheegay saddex meelood meel ulu wax ka badan ma sheegay ulu wixii ka badan naskan u baahay lamana hayo asalkiibu baaqilku ahaanaya marka saas weyaan ayb baabun aakhar fii axkaami alhaniimati wa taqsiimiha baab kale oo ku saabsan haniimada iyo axkaamteeda laa qasma bal rabqun licabdin wannisa waalaklu jaaza bigayri ma tuhumaani laa qasma qaybin ma jirto qaybsiini ma jirto bal iskaba dhaafa rabqun balqin u balqin iyo waxyar ka siin ayaa licabdin addoon u sugnaaday wannisa iyo dumarki walakl cunudiina jaaza waa bannaan tahay bikayri maa suhmaani qoriyeyn la-aanteed iyadoon la qoriyeynin oon la qaybinin waa la cuni karaya in ya'kud ilkufaaru gaaladu hadday qaataan milkan milki musliman oo muslim leeyahy xolo muslim leeyahy hadday qaataan in yustaradda haddii laga soo ceshado bacdu markaa kadib oo dib looga qabsado lahu muslimkiibuu u sugnaaday biamaanin maa amaanin biamaanin maca amaanin macnaha wayajuusu waxaa bannaan taqtiiluulasiiri kan la soo qafaashay ee la soo qabtay dilkiisa wa riquhu addoonsigiisana waa bannaanya uma kadibna alfidaau baa bannaan furasho madax furasho in wax laga qaadanay siridaay wa minnatu lmannaani midkii galladaysanahayay galladiisa galladaysigiisina waa bannaan in laysaga galladaysto oo laysaga nicmaysto o layska fidaayana waa bannaan tahay ina alguluula khayaanadii haniimada lagu sameeyo wax laga khayaamo dalaalatun waa baadi wa giwaayatun iyo luunsanaan wa sabiiluhu jidkiisuna bidakaadiki niiraani naaraha burburintooday noo ahaatay naaraha riiqidooda naaraha ku riiqiyo oo ku burburin jidkaasna wuu ku geynoo naar buu ku gelinaya maana haniimadii baa laga hadlayay meeshan marka baydka hore sharigiisa hore wuxuu kaga hadlay dadka qaarkood oo hadday macrakada tagaan oo goobta tagaan haniimada qayb sida kii dagaalamayay ninkii dagaalamayay oo kaleeto qaybtiisoo kale la siin maayo haddana la qadin maayo qasmi ma leh laakiin waxay leeyihin waxa la yidhahdo rabki bay leeyihin rabki rabku waxaa la yidhahda waa balqin waxoogaa yar in loo balqiyo oayaro sahmi dhamaystiran aan gaadaynin in loo fiyo wy mana oo waxa la yidhahda rabkiga icطaau lqaliil min kaiir saasa la wax banaan oo meesha yaalla wax yar marka lagaa siiyo ayaa la yidhaahdaa rabki la yidhahda saas man rabki baa la dhahaya yani waxoogaa yar baa looga balqinaya lagu sawirsiinaya mana yaa iskale addoommadoo kale addoonku hadduu goorta dagaalka tago dumarkaoo kale la way tegi jireen dagaalka waa tegi jireen oo maala waxa weyaan ragga daaweyntiisa iyo dhaawaca qaadintiisa iyo muxuu ahaay waraabintooda iyo khadamaad kale qaban jireen ayb waa raaci jireen nabiga salawatu rabbi aslamu aleyh marka taa waxaa kutusaya xadiidka saxiix muslim ku yaala min xadiid cabdillahi bin cabaas kana rasul lah sal lay slam yaqdu binnisa fayudaawiina aljarxa wayuxdayna min alhaniima dumarka nabigu duulaanka way u raaci jireen wuu la duuli jiray waxayna daaweyn jireen dadka dhaawaca ee nabaradu ku yaalaan wayuxdayna min alhaniima haniimadana waxbaa laga siin jiray wayuxdayna wa ama bisahmin falam yadribnahunna in sahmigii ninka dagaalamayo kale la siiyo taa nebigu uma yeelin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mana qaadaninoo haniimadii waxbuu ka siiyey ayib xadiikaasi kuwa xadiis imaam muslim ku yaala xadiidka cumayr mawla abilaxmi oo abu daawuud isagana soo saaray baa kutusaya kutusaya wuxuu leeyahay khaybar baan ka qayb galay anigoo sayiidyadaydi la socda waa adoon markaas dagaalka khaybar baan galay odayaashaydi sayiidyadaydii baan la socdaa markaasay rasuulka igala hadleen bu fakallamuu fiya rasuul lah sal lay slam rasuulka igala hadleen fa ukhbira anii mamluuk rasuulka waxaa loo sheegay inaan addoon ahay la leeyahay ayb fa amara lii bishayin min xursiji lmataac min xursiji lmataac saasaa saasa xarakada saasa markaasuu nabigu wuxuu ii amray in lay siiyo waxoogaa oo haniimada haniimada kuweeda liita ah xursiyu shay waxaa la yidhahdaa arda'uhu shayga kiisa ugu liita arda'u lmataac iyo arda'u lghanaa'im ayaa waxaa la yidhahdaa xursiyi la yidhahda xursiyi marka haniimada teedii ugu liidata waxoogaa yaroo aan aada usii buurrayn oo haniimo ah buu nabigu ii amray in laysiiyo guud ayib xadiidkaasi tirmidiy waxaa soo saaray ibn maaja riwaayo kalena waxay leedahay falam yaqsim lii min alhaniima haniimada qayd buuxna igama siinin laakiin waxoogaa haddana ima qalinin ayib xadiidku waa saxiix jumhuur ahlilcilmi baana qaba in haddii addoonku uu goobta tago dagaalka ka qayb gala ama uu shaarigo waxoogaagaasaa la siinaya maana ayib farqigaasuu leey mas'alada kale uu ka hadlay waxa weeye cuniddu way bannaan tahay iyadoon haniimada weli la qaydin macnaa raashiin bisil baad heshay iska diyaarsan ama waxoogaa dufan dufan iyo sugosugiya maraq baad u baahnaydoo waxaad heshay isagoo iska diyaarsan ma haniima oo inaad haniimadii kusoo dartan way ma isticmaali kartid miya mise waad markaaba waad ku bilaabi waad cuni karta wuxuu ku leeyahay adigoon waxba la qaydinin oo haniimadii lagu soo darin mar hadduu yahay shaygu shay markaaba la cuni karayo wixii afkaaga oo markaa calooshaada u baahantaa waad cuni kartaa laakiin inaad kay dhigato ama meel ku qarsato ama yaa la ogoleen markaasi ka dhereg saasay maana waxaan kutusay masalada iyada xadiidka saxiixaynka ku yaalla min xadiid cabdillahi bni muqafal wuxuu yidhi asabtu jiraaba shaxmin yowma khaybar maalintii khaybar waxaan helay buu yidhi weel harag oo ay ka buuxdo baashii la dhihi jira xaydh ka buux xaydh ay tuf ka tahay markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi laa ucqi minhu shay-an walle tan inaana midna wax ka siinin faltafatu markaasaan miicsaday isagaa isagaa isla hadlay walle tan inaana midna wax ka siinin markaasaan dhinacaya fiiriyey oo dhankan haddaan fiiriyaba fa idaa rasuulullah sal ala sl yatabasam bu barkiiba isheeda waxa ku dhacdayba rasuulkii oo muuseenayo oo qoslahay hadalkiisu maqlay ayib bimacnaa waxaa laga fahmayaa yacni ninna wax ka siin maayo oo nebigu maqlayo oo haddana u qoslay soo taqriir ma ah يعني النبي صلى الله عليه وسلم رعى له كل نقطه طيب وعجل كنت حديث في صحيح البخاري فيها من حديث عبد الله بن ابي اوفى وحر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب دولامada markaan duulno waxaanu heli jirnay dagaalka iyo duulaanka dhexdiisa malab iyo cinab iyaanu heli jirnay wala narfac waanu cuni jirnay mana aanaan kor yeeli jirin oo haniimadan yani la uruurinayo maanaan u kor yeeli jirin oo maanaan ku dari jirin ee meesheedaan ku cuni jirnay buu le saas maana ayib jumhuur ahlilcilmi baa qaba wixii sidaas oo kale ah ruuxu markaa inuu cuni karayo laakiin inuu kaydsado yaan la ogoleen wixii kayd geli karaya waa in haniimada lagu daro ayib axaadiista marka ku soo arooray haniimada in guluul iyo khayaano lagu sameeyo inay xaaraam tahay inoo soo socota tana khasisaysa xadiiskaasi waa caam tanna waa khaas marka waa mukhasisa saas mana ayib waxaa kaloo inoogu dar inoo sheegay oo baydka labaad uu kaga hadlay hadday gaaladu xoolo ruux muslima leeyahay ay qabsadaan oo inta lala dagaalamo dib looga soo qabsado xoolahaasi qaniimo miyay gelayaan maya muslimkii aan laga qabsaday markii horaa iskale isagaa loo celinaya haniimo iyo qayd midna ma gelayaan macnaha xadiidka macnaha kutusaya matalan faras baa laga qabsaday daar baa laga qabsaday xoolo kalaa laga qabsaday xoolaha laf ahaantoodii haddii dib loo helo isagunbaa la siinaya ayib yani loo qaybin maayo muqaatiliinta haniimadan lagu dari maayo waxaa kutusa xadiidka waxaa kutusaya xadiis saxiix buqaari ku yaala min xadiis cabdillahi bn cumar wuxuu yidhi ina alcaduwa akaduu lahu farasan ana alcaduwa akaduu lahu farasan yani faras uu lahaa cabdullahi bni cumar baa gaaladu qabsadeen oo caligu ka qaateen fadahara calayhim almuslimuun markaasay muslimiintii ka adkaadeen farudda calayhi fii zamani rasuli lahi sal lay slam faraskii baa dib loo qabsaday cabdullahi bni cumar baa faraskii la siiyey oo dib loogu celiyey waktigii nabigeena ahayd imaamu shaafici baa qaba sidaa inay tahay oo ruuxa muslimka ah xoolihiisa gaal baa qabsaday ayna ku xalaaloobayn saas maana fuqahada qaar baa khilaafsano waxay leeyihiin marba haddii laga qabsaday oo gaal gacantii uu galay milkigii muslimka waa ka baxay milki gaal buu markaa galay xoolo gaal buu noqday xoolo gaal hadduu noqday oo dib looga qabsadayna waa inuu haniimada galo fuqahada qaar baa halkaa marinaya waati ra'yi laga xoog leeyahay sida xadiidka saxiixa kutusay maana ayib kadib wuxuu ka hadlay oo beydka saddexaad kaga hadlay dadka la soo qafaashaya dagaalka lagu qabto see loogu talinaya afar mid alla midkii uu damco hoggaanka muslimiinta iyo madaxooda si afar arrimood kuu doonu ugu talin karaa laakiin waa inay maslaxadu uu kolba meesha ay jirto uu mariyo maslaxada maanta muslimiintu maxay ku jirtaa hadduu doono wuu layn karaa hadduu doono wuu layn karaa hadduu doonana wuu dayn oo waa la addoonsan oo riqi iyo addoonsi bay gelayaan masalada saddexaad madax furashaa laga qaadanoo xoolo inta laga qaato ama muslimiin kaloo la haystay lagu furto baa la sii daynaya xaaladda afraadi waxa weeye inaan waxba laga qaadanine layskaga gallabaysto bilaash lagu sii daayo ka iska tag la yidhahdo meeshii miska wadanaagii aad la yidhahdo intaaba waa la heli karaa intaaba waa la heli karaa in la dilo in la adoonsado in madax furasho laga qaato iyo in bilaash layskaga sii daayo afarta xugunba waxay ku xihan tahay kolba maslaxadu maxay ku jirtaa maslaxadana waxaa xadidaya kolba madaxa iyo mas-uulka muslimiinta ayaa xadidaya qur-aanka intaba sheegay faida laqitum aladiina kafaruu fadarba riqaabi xata ida adkantumuuhum fashudu lwasaaq yani markaad gaalada la kulantaan horaha ka garaacda leh markaad si fiican u laysaanna fashudu lwasaaqa kuwaad qaqabateen xarigga ku adkeeya markii lasoo xidhana faimaa manan bacdu waima fidaa inaad iskaga galabaysataan oo iska sii daysaanna waad heli kartaa inaad madax furasho ka qaadataanna waad heli kartaa ayib in la layn karana waxaa kutusaya ma kaana linabiyin an yakuna lahu asraa xata yudkina fi lard nebi male umana habboona in uu dad uu soo qafaashay haysto ilaa uu si fiican dhulka u makansado oo marxalada hore daciifka u yahay uu macnaha waxa weeyaan uu wax badan ka lahay lanna cadowgaaga haddaad nolol isaga dayso ood iska haysaysato marka hore daciif baa tahay ama haysan karta markaad samakuntood awood hesho markaa kadib ha waxay kusoo arwaayadu kusoo degtay dagaalkii beder dagaalkii beder markii yani asraa beder laysku khilaafay oo cumarna ku teliyey hala laayo nebiga sal alay aslam iyo abubakarna taladoodu ay ahayd aan iska sii daynno wax ka qaranno ayay aayaddu soo degtay lagu canaananayo laleeyahay ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yudkina fi lard yani waxa weyaan ma aha marxaladan inaad macnaha aad dad kafaalataan ooda iska haysataan ma ale ayb waxaa kaloo sugan kama fi sunani abi daawuud min xadiidi cabdillahi bn mascuud nabigu sal lay waslam ninkii lalohi jiray cuqbat bin abi mucayd oo dagaalkii beder lagu qabtay odayaashii reer quraysheed ka mid ahaa inuu nebigu dilay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin habaar qabo wuxuu ahaa odayaashii ciyaal suuqa aha ee reer quraysheed ka mid ahaa oo nabigu nabiga sal l sl maka ku dhibay marka beder buu nolol ku qabtay nabigu sal l sl kadibna waa dilay ayib imaamkaa marka mukhayar u ah imaamka muslimiinta baa khiyaar u leh ayib midkay deen ha noqoto hadday dil noqoto la garay laakiin haddayna dil noqonin maxbuuska gacanta lagu hayo in yani waxa weeyaan yani la xumeeyo lagu ogola in la xumeeyo oo ama la ciqaabo ama la cadaabo ama la cadaabiyo lagu ogola marba hadduu maxbuus yahay haddii ay noqoto in la dilana waaba la dilay haddii kaleeto waa in si wanaagsan loola dhaqmo hadduu raqiiq noqdo axkaamtii wuxuu gelaya qaadanaya addoommada oo da shareecaduna meeshay dhigtay axkaamta addoommada iyo hala xoreeyo iyo addoonnimada ha laga saara iyo dadaalkaasay markaas baabkaasuu gelaya hadday noqoto in madax furasho laga qaatana inta gacanta lagu hayo waa in loo samafalo haddii noqoto in layska sii daayona inta gacanta lagu hayo iyadana waa in loo samafalo saas macana ayib masalada ugu dambaysa uu ka hadlay waxa weeye quluulka quluulka waa khayaanada quluulka waxa la yidhahdaa haniimada in inta aan meesha aadan keenin oo aan aadan imaamka u keenin ayar inaad wax qarsatood hoos u qaadato waa khayaano inaad haniimada wax ka khayaanto wa waa xaraam cadwa allah subxana wa tacala waa qur-aanku qur-aanku yidhi waman yaqlul ya'ti bima halla yawma alqiyaama ruuxii haniimada wax ka khayaama wixii uu khayaamay wuu la imaanaya maalinta qiyaamada bimacnaa waxa weeyaan hadduu lacag khayaamayna lacagtiioo korka ka saaran buu imaanaya hadduu neef nool khayaanayna neefkii noolaayo dusha ka saaran buu imaanaya waa la fadeexaynaya amaama alkhalaa'iq baa lagu fadeexaynaya calaa ru'uusi alkhalaa'iq xadiidka burayda fi saxiixi muslim baa kutusaya nabigu wuxu uri sal lay slam laa taqulluu haniima haddii aad wax qabsataan ha khayaamina guta ayb waxaa dhacday ghazawaadka qaarkood ayaa nin saxaabadu aad ay u aymaaneen baa jira waxay dhahdeen fulaanun shahiid hebel ninkii la dhihi jiray shahaaduu qaatay hebel shahiid markaasaa nebigu wuxu sal lay slam kallaa inii ra'aytuhu fi nnaar ninkaad ku haysan waa shahiid naartaan ku arkay buu nebig sal lay slam maxaa sababay fii burdatin hallaha aw cabaa'ah mara uu haniimada ka khayaamay maradaada sabab ugu noqotay inuu naarta galo naartuu ku jira idinkuna shahiid baad ku haysa xadiidka macnaha yani waa xadiis uu dul sheegay imaam bukhaari caleyh raxmat ullahi baabun laa yuqaalu shahiid baabun laa yuqaalu shahiid hebel waa shahiid lama yidhahdo hebel waa shahiid limaada lianna allahu aclam biman huwa shahiid wallahu aclam biman huwa yujaahidu fi sabili fam a yani imaam bukhaari baa saxiixiisa ku baabaystayba laa qasma qaybini ma jirto qayb madax bannaan ma ay jirto bal iskaba dhaata rabkun balqin iyo waxyar kasiin baa licabdin adoon u sugnaatay wnisaa iyo dumar walaqlu cunudii haniimada laga cunaay jaaza waa banaaday waa banaanaaday bikayri maa suhmaanin ayadoon la saamiyeynin oo la qaybinin in yakud hadday qaataan alkufaaru gaaladii milkan milki musliman oo muslima milkan milki oo musliman muslim uu leeyahay in yustaradda haddii laga soo ceshado yacud wuu noqonaya bacdude in yustaradda haddii laga soo celiyo bacdu markaa kadib lahu muslimkiibuu u sugnaaday milkigaas biamaanin maca amaanin ammaan si ammaan gelin lala qabo yani iyadoo loo ammaan gelinayo oo aan lagu haysanin wayajuuzu waxa bannaan taqtiilu lasiiri qafaalka kala soo qafaashee lasoo qabtay dilkiisa wariquhu adoonsigiisa uma kadibna waxaa bannaan alfidaau furasho madax furasho in wax laga qaatoo la sii daayo wa minnatu lmannaani midka galladaysanaya gallabaysiga badan galladaysigiisuna waa bannaanta minnada macnaha waa inaad iska sidaysatood gacan ku yeelato ina alghuluula khayaanada haniimada wax laga khayaamaayay dalaalatun baadi weye wa qiwaayatun iyo luunsanaan wa sabiiluhu jidkiisuna bidakaadiki niiraani naaraha burburintooda ay ku burburiyaan oy ku riiqaan waay dakka shaya baa la yidhahdaa idaa daqahu shayga markuu riiqoo burburiyo ayaa la yidhahdaa dakkan marka naar baa ku riiqi oo ku burburin oo ku cadaabi waayo haddaad isugu dhawaato haniimada iyadoon qays la qaybinin baabun fi axkaami lsay aan ku darno sayga axkaamtiisa saygu iyaguna waa isla xoolihii cadowga laga qabsanayay laakiin waxay kala yihiin haniimada xoog baa lagu qabsaday oo dagaal baa loo galay amaa sayga waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha ay ka carareen iyagoon lala dagaalamin oo aan dagaal lala gelin way cadsadeen way baqeen markaasay ka carareen xoolihiiba meesha iska yaalan baa loo tegay say baa la yidhahdaa kuwaasoo kaleeto haniime ma aha suurat lxashri baana ilahi subxana wa tacala uu ku qaybiyey haniimadana suurat lanfaal baa qaybisay saygana waxaa qaybisay xashri baa qaybisay oo qisadii reer bani nadiir reer bani nadiir xoolahay ka carareen bay ku timi macnaha ayib wlfayu yuqsamu hamsatan min ashunin fi lxashri jaaa nasu kalcunwaani wlfayu faygii gaaladii xoolahay cadow ka cararay yuqsamu waa la qaybinaya hamsatan shan baa loo qaybinaya shantaasoo min ashumin saamiyaal ah yani qaybo ah shan qaybood baa loo qaybinaya fi lxashri suurat lxashri dhexdeeda ayuu jaa yimid annasu naskii ku yimi arrintaa sheegay kalcunwaani xaal uu cun cinwaan oo kale yahay alcunwaan wlcinwaan labada waa la yidhaha caynka waa la kordhiga waana la gori karayna cinwaanka waa waa waa tanan cinwaanka una cinwaanka maxaa la yidhahdaa cinwaanka waxa maa yustadallu bihi calaa gayrihi ba la yidhaha shay shay kale daliil u ah oo wax kale kutusaya cunwaan la yidhahda saas maana masalan hadda muxuu ahaa joornaalka o kale joornaal joornaalka headlineka kore waxa ku qoran waxa laleeyahay waa cunwaan leanna wuxuu kutusayaa waxa ka hooseeya meesha ku qoran buu kutusaya baabkan hadda aan ku jirno wuxuu yidhi baabun fii axkaami lsay intaasi waa cunwaan leanna maxayna tusaysaa waxayna tunaysaa waxa ka hooseeya ee meesha ku qoran bayna tusaysa cinwaanka sidiisaba kaasaa la yidhaha marka suuratulxashri baa sheegto nasku ku yaallaa sidii cinwaan oo kale saas wasalbu salbigii laa takhmiisa khumusayn fiihi dhexdiisa ma ahan lama khumuseeyo shan meelood looma qaybi wajaa-izun waxaa bannaan alqatlu dilid baa bannaan lilmutajasisi kii jaasuuska ah alkhawaani ee khaa'inka ah khayaanada bannaan wacrif garo buu ku yidhi xadiisa almustafa rasuulka xadiidkiisa garo xadiidkaasoo bijaiirati lcarabi bijasiiratin ku saabsan jasiiradaasoo lilcurbi carabta kusugnaa nooca xadiidkaas allaa yajtamica inaysan kulmin diinaani laba diinood inaysan ku kulmin wuxuuna yidhi sayga waa xoolaha gaaladu ka carreene shan meelood baa loo qaybinaya suurat lxashri baana lagu sheegay waa aayadda ah maa afaaca allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil saas falilaahi daas qayb madax banaani ma jirta marka la yidhaha bay shan noqonayaan saas maana oo waxay noqonaysaa lirasuul walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil rasuulkaa marka lahayo qaybtiisa reerihiisa iyo duruufihiisa khaaska buu nabigu sal ly slam ku dabari jiray afarta qaybooda kaleetana waxaa loo qaybinayaa afartaa la sheegay adigo dallayda muslimiinta hadda meesha lagu sheegay ayaa loo qaybinaya saasay maana imaam shaafici aleyh raxmat ullahi iyo culimada socota saa ku tegey in shantaa meelood ee aayaddu sheegtay loo qaybinayo culimada qaarkood waxay qabaan sayga shantaa in loo kala dhigo waxba laazim ah ee qaybintiisa waxaa khiyaar u leh imaamka muslimiinta sidii uu isagu maslaxo u arko yuu marinaya ee laazim ma aha in shantaa loo qaybiyo sidaasay culimada qaarkood qabaan laakiin ayaddu maadaama ay qaybiso qur-aanku qaybiyey hadda khiyaar markaasi ma furnaanayo ayib markuu masalada sayga ka hadlay ayuu kadib wuxuu ka hadlay waxa la yidhahda salab salab yani bifatxi lam salab waay macana salbu maana shicirku dartii wuu sameeyey sal bisawi laakin salab wa salabka waxaa la yidhahdaa ninka dagaalamaya ama ruuxa dagaalamaya wuxuu wato ama dhar ah ama hub ah ama gaadiid ah ruuxa dagaalamaya wuxuu ku dagaalamaya ee wataa salab la yidhahda ruuxu marka wuxuu watee ku dagaalamaya cadowga ah ninkii dilaa iska leh salabkaasaa la yidhahda haniimada geli maayo shan meelood shantii meeloodee haniimada loo qaybinayo soo marnayna loo qaybin maayo ee waxaa iskale ruuxii gacanta lahaayee dilay markhaati cad hadduu keeno inuu dilay isagaa iskale saas mana waxaana kutusaya xadiidkii rasuulka sal lay slam uuna yidhi man qatala kaafiran falahu salabuhu gaal ninkii dila buu nabig sl lay waslam wuxuu wato isagaa iskale buhaari muslim baa soo saaray min xadiid abi qataada ayib shaafici iyo axmed iyo jamaacaha culimada ka mid a qaba salabka ninka dagaalamaya u wataay inaana haniimada ku jirin oon la qaybinaynin ee ruuxii gacanta lahaayee dilay ninkan ayaa iskale sidaa xadiiskuwa u sheegay qaarna waxay leeyihiin wuxuu yeelanayaa markuu imaamka muslimiinta ku dhawaaqo oo ciidanka yidhaahdo ninkii nin dila salabkiisa isagaa iskale wuxuu wata isagaa iskale sidaa haddii lagu dagaalgalo ah laakiin hadduusan ogeysiis kaa bixinin hogaanku salabkii wixii la watay ciidanka raggan dagaalamaya wateen haniimadii bay ka mid noqonayaan ayib almuhim axaadiista nebigu sal lay slam waxay ku caddahay salabka waxaa iska leh ninka ruuxa wax dilay xadiiskii waad garanaysaan fii saxiix bukhaari ku yaal labadii nin ee dilay muxuu ahaa abulahab abu jahl baan dhihi laha abu jahl waa kuwii nebiga u yimi sal lay wasalam isagoo nin walba sheeganaya inuu isagu dilay seeftiisuna dhiiggii ku yaal yani nabigu sal lay slam wuxu uhi sayfihiina ay dhust markii dambena mid ka midu u xukumay nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiid kalaa jiro muslim iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi khaalid bin waliid rasuulku sal lay slam qadaa bisalabi lilqaatil walam yukhamis isalab nabigu sal lay wasalam salabka iyo qalabka uu ninku ruuxu ku dagaalamayo ka dilay buu u sugay oo uu siiyey nabigu oo u xukumay mana khamis mana khumusayninoo shan meelood uma qaybin ee kii dilay baa taas ahaan u qaatay xadiikaasina muslim buu ku yaala laakiin waxaa jira abu daawuud ku yaala muslimna inuu ku sugan yaan u malaynayahay xadiid kutusaya in salabku imaamku uu ka qaadi karo oo kala wareegi karo ruuxii gacanta laha ee wax dilay isagoo la hubo inuu dilay haddana in laga qaadi karay oo imaamku khiyaarkaa leeyahay xadiidkaasi wuxuu leeyahay dagaal la galay oo khaalid uu hogaaminayay ayaa nin saxaabada ka mid a baa nin uu dilaybu wuxuu ka helay salab aada u fara badan khaalid baa loo sheegay khaalid wuxuu ku yidhi soo wareeji nin saxaabada ka mid a meesha joogaan wuxuu yihi khaalid gar uma lihid salabkaa ninkaas isagaa iskale inaad ka wareejiso gar uma lihid war waan u leeyahay bu walla ilaa nabiga kuu sheegi bui kaa sheeg ninkii wuu tago nabigu u sheegay wuxuu rasuul ilaahay ninkaa hebel la yidhaahdo alaabtaas isagaa ninkii watay dilay isagaan xaq u laha khaalid baana ka qaaday uddaa baan yidhi oo wuu diiday nebigu khaalid wuxuu ku yidhi u celi ninkii sarafan u celi markuu damcay khaalid inuu celiyo baa kii dacwada keenay baa wuxuu ku yidhi imisaan lahaa celi ku ah imisaan celi kulaadu yani nooc kumaasi oo kale ah markaasu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam khaalid waa celin buu yidhi khaalid waa celin umaradayda iyo ragga madaxdayda ii daaya buu nebigu sal lay slam raggaan xilka u dhiibtay ii daaya ilan dadkan hogaaminka ee muslimiintu hogaaminayaay ma sahlana ka dambayntoodi iyo ka amar qaadashadu wax badan baa ku xidhan xadiidkaasaa marka culimmadu waxay u daliishanayaan sida abu daa'uud iyo keyrkood maadaama nebigu intuu yidhi u celi haddana uu yidhi ha u celinina ka hay natiijadu ay noqotay nin salafkiisii inuu imaamkii ka qaaday waxay leeyihiin halkaasaa laga qaadanayaa inuu imaamku salafka ka wareejin karo khaasatan hadduu badan yahay uu ruuxa ka wareejin karo ninka yani lahaa inuu ka wareejin karay ayib masalada markaa intaa kaga soo gudubno wuxuu ina yidhi waxaa bannaan jaasuuska dilkiisa ciddii ay ku sugnaato inuu wax jaasuusayey dilkiisu way bannaan tahay buu lehay ayib jaasuusku waa saddex cadowgii xardiga ahaa inuu ka mid yahay kaa in la dili karo waa ijmaac inuu yahay zimmi oo zimmigu waa midka waddanka muslimka ku nool ee ballanka ku jira ee jiizyada bixiya hadduu kaa yahayna isagana waa la dili cahdigiisii iyo ballankiisiina waa jabaya marba hadduu bilaabo inuu muslimiinta sirtooda cadowga u gudbiyo oo tajasuso tajasus sameeyo waa la dili karaa isagana ayib hadduu jaajuusku muslim yahayna kadalika sida raajic ee xooga badan waa la dili karaa isagana saddexdaba isku meel bay mari karayaan ayib midda hore oo ku saabsan markuu xarbiga yahay saxiix muslim waxaa ku sugan nin jaasuusa saxaabada u yimid markay qabiilkii hawaasin la dhihi jiray ay ku duuleen nin jaasuusa u yimid markuu tiradoodii iyo cadadkoodii arkay oo gartay uu carray marka falamaa carafa cadadahum haraba orod buu istaabtay manaa nin orod badan buu ahayo lug baad ku fakan buu isyid falaxiqahu salamatu bnu akwac nin aan laga fakanin baa saxaabada ku jiray oo la yidhahdo salamadu akwac ninka orod badan ba aan la aragba ninkii baa daba dhigtay meel isagoon gaarin buu soo qabtay isagoo waduu keenay faqatalahu markaasuu dilay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh faactaahu rasuul jamiica salabihi saladaa dilay markuu dilayna nebigu sal lay slam wuxuu ninkaasi watay oo dhan salabuu siiyey salabou qaadanaysa saas mana xadiidku waa xadiid sugan oo saxiix muslim ku yaalla waa marka hadduu cadowga ka tirsan yahay waa la dili karay amaa inuu dimni hadduu yahay iyadana kadalika maxaa yeelay nimankii la dhihi jiray reer bani qurayda reer bani qurayda oo nebiga cahdi iyo ballan kula jiray markay isbahaysatadii magaalada madiina soo duldegeen waa kuwii ballanka ka baxay sooma isbahaysatadii bay ku biireen nebiga kusoo duushay markii isbahaysatadii ilahay intuu dabaylo ku kiciyey la eriyey reer bani qurayda soo hadheen nebiga waa kii laayey salawatu rabbi waslamu caleyh lianna ballankiibay ka baxeen mar hadday ballankii ka baxeenna ballan male ayib amaa in muslim markuu yahay jaajuuska muslimka ee gaalada u shaqaynaya ee sirta muslimiinta u geynaya isagana in la dili karaya waxaa laga qaadanayaa qisadii xaafid ibn abi baltaca ee ay ku soo degtay suurat lmumtaxina qaybteeda hore yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa khulaasadeeduna waxay ahayd xaafid waa ka waraaqda qoray saxaabigu ahaa qiimo badan waxoogaa reer iyo caruur iyo madiin magaalada maka u joogay oo kaga yimid marka bal wuxuu is yidhi odayaashii reer maka kamana uusan dhalanin odayaashii reer maka waxoogaa gacan ah gacan u geysto oo gacan ku yeelo sibad ilmahaagiyo reerkooda ay kuugu ilaaliyaan waraaq buu qoray marka waraaqdii markuu qoray madiinuu ka qoray naag buu usii dhibay gaal ah wuxuu yidhi odayaashii reer quraysheed gaarsii waraaqdana waxaa ku qoran nebigu inuu doonayo inuu idinku soo duulo duulaan nebigu damacsan yaho maka uu ku qaadi rabo waraaqdaas saasaa ku qor ayib waraaqdii naag buu usii dhiibay dhexda markay kusii jirto ayaa malakul jibriil baa yimid ilahay waxba kama qarsoone nebigaa u yimid oo wuxuu yidhi naagta halkaas marayso inta laga daba tago waraaqa ay wado ha la soo qaado rag fardoolay oo miqdaad iyo Ca- cali ibn abi aalib iyo nabigu ka daba diray say usii ordayeen meeshii loo tilmaamay meel dooxa bay ugu tageen naag neef geela saaran oo maka usii socoto naaban istaag wadi naagtii istaajiye waxay dhahan waraaqdaad wada keen warkac ay dhaafa jira waraaq ma wadeen naa waraaq wad wadaaya keen waraaqda lagu soo dhiyey ma wadayso way fadhiisiyeen ratigii ameefkay wadatay way baareen waxbay ka waayeen adigaa haye ee waraaqdii kugu jirtaaye soo saartay markay ka waayeen baa cali wuxuu ku yidhi ilaahayna been nooma sheegin rasuulkiisuna been nooma sheegin waraaqda waad soo saari bu yidhi ama haddii kale walla maryaxan kaa dhigna markay indha run aragtay bay tihi bal waxoogaa iga sii jeedsada oo meelaan timaha dhexdooda miyay ka soo saartay meesha guntaa bay ka soo saartay waraaqiyo isku laalaaban meesha ka saartay way soo dhiibtay fardahoodii bay soo kaxaysteen oo nabiga u keenay salawatu rabbi wasalaamu calayh waraaqdii haddii nabiga u timaadaba waraaqdu xaadib bay ka socotaa waa nin saxaabiya nabigu xaadib buu u yeedhay war xaadib si wax kaa noqdeen maxaa kugu kalifay waraaqda inaad qorto wuxuu rasuul ilahi horta igu degdegin yaa laygu degdegin horta halay degin aye ma gaaloobin buuri mana gaaloobin islaamnimadiina ma neexin laakiin waxoogaa duruufahaasaa jiray carruurtiba xagga iga jirtay duruufahaasaa ii geeyey diin nacayb iyo islaam nacayb iima geeyin nabigu sal lay slam wuxuu uhi runtii waay run buu idin sheegay markaasaa cumar wuxuu yihi rasuul ilaahi ninkani waa munaafaqoobe ninka sirtaadii weliba sir caskariya wa sirtu waa kala khasabsan tahay sirta caskariga yani sir oo dhan bay ugu halisanta waa waxaan hadda loo yaqaano yani wadamada loo- alamnu alqawmi baa la yidhaha lam yuqim waa khatar marka ninka sirtaadii bixiyey waa munaafiqi qoorta aan ka jira buuri nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam miyaadan ogeyn cumarow inuu xaadib beder ka qayb galay raggii beder ka qayb galayna alla intuu baaracday inuu ku yidhi waxaa doontaan sameeya waan idiin dhaafay xaggee laga deliishanayaa marka intaa suufka la dili karo waxaa laga deliishanayaa xaadib markii uu cumar yidhi aan dilo nebiguna uu yidhi ha dilin cillada dilkiisa baajisay maxay tahay loo dili waayo ya beder buu ka qayb galay hadduusan beder ka qaybgeli lahayn maxaa dhici lahaa waa la dili lahaa sooma a qasrigaa socon lahaa markaa ayib jaatuusiinta beder ka dambeeyey ma beder bay ka qayb galeen marka dilkooda yaa baajinaya alimaam malik caleyh raxmatullah iyo fuqahada qabta jaasuuska in la dili karayo baa sidaa u deliishanaya waana istidlaal saxa haddii islaamnimadiisu ay baajinayso dilkiisa nebigu bedelkuu ku cilaynayo reer beder weyn wuxuu ku cilayn lahaa waa muslim soma laanna iyadaa ka sokaysa waa muslim buu ku cilayn laha kuma cilayn nebigu wuxuu uhi waa reer beder reer bederna ilaahay ilaahay baa daalacdo yidhi waa idiin dambi dhaafay xadiidkaasaa loo daliishanaya jaasuuska muslimka ah in la dili karayo laakiin waa inay sugnaato inuu jaasuus yahay waxaana qaba fuqahada in badanoo ka mid a ayaa qabtoo sidaa ku tilmaana ayib saddex ra'yi bay ka qabaan culimmadu qaar waxay leeyihin ra'yigaasay qabaan oo dilkiisa waa laazim bay leeyihin qaarna waxay leeyihiin ma ahee ma banaana qaarna waxay leeyihiin amruhu ila alimaam amruhu ila alimaam ruuxa muslim yani muslimiinta hoggaankoodi iyo madaxooda ayaa taladiisa lahoo hadduu doonana wuu cafin hadduu doonana wuu dili hadduu doonana wuu tacziiri hadduu doono wuu xidhi isagaa looga dambaynaya intuu doonu kus wuxuu doonu ku samayn karay ayib intaa wixii ka dambaysa wuxuuna yidhi waxaa loo baahan yahay inaad garataan xadiiskii nebiga ka sugnaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo ah laba diimood inayna jaziirat alcarab ku kulmi karayn xadiidkaasi waa xadiidka ay soo saareen bukhaari uu soo saaray min xadiid ibni cabaas ee nabigu uri sal lay slam akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab gaalada ka saara jasiirada carbeed jasiirada carbeed limaada lianna laba diimood laba diimood isuguma iman karaan jaziirat alcarab hal diin baa laga ogoliyay oo diinta islaamka leanna waa meeshii asalka u ahayd diinta islaamka xaramaynkii baa ku yaala waa manbaculwaxyi meeshii- meeshii waxyi kusoo degay meeshii diintu ka bilaabatay meeshii diinta asalka u awa marka mar hadday sidaas tahay diin kale looma ogola gaalada ka saara buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh ayib wasiyada amarkaa nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa fuliyey cumar ibn khataab cumar xilligiisii ayuu ka saaray jaziirat alcarab mushrig oo dhan ka saaray wax shaam u guura wax ciraaq u guura laakiin jaziirat alcarab khaalis islaamka iyo muslimiinta uta sidaasi cumar baa u fuliyey radia allahu canhu waraximah والسير سيدي يقسم على قيبنا خمسة شنبا الله قيبنا ومن أسم ثانيال يا قيبا في الحشر سورة الحشر تحلي هذا أي جاء من النص نفسي كل كالعنوان سيدي سبع عنوان وكلا والسلب السلب سلبكي وحي كان دقالما يعلوي قوته oo ama dhar ah ama alaab ah ama muxuu ahaayey gaadiid ah laa takhmiisa khumusayn fiihi dhexdiisa maaha la khumusayn maayo shan meelood loo qaybin maayo sida haniimadii kale waxaa iska leh qaatilkii baa iska leh kii wax dilay baa leh wajaa-izun waxaa bannaan alqatlu dilkii baa bannaan lilmutajasisi midkii jaasuusa hayay alkhawaani ee khayaanada bannaan ila muslimiintii buu khayaanaya iyo dadki واعرف قربك لحديث المصطفى مصطفى حديث كيسي قرقاسه بجزيرة بجزيرة جزيرة قصاصنا جزيرة للعرب للعرب عرب سنة أي بجزيرة العرب جزيرة العرب حديث كسنا كاجرو ومعي حديث كاس ألا يجتمع إلينا كل من منا دينان لبدي وإلينا كل من منا جزيرة العرب كل منا ودين الإسلام كان خالص وطائر كذا هذا من التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم